taliyaha taliska ciidanka maraykanka ee africom ninka lagu magacaabo genaraal major lengali ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin ciidamada etoobiyaanka ee qaybta ka ah duulaanka soomaaliya kuwaasoo haysta qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya walaacanna wuxuu ka imaanayaa bixitaanka ciidamada shisheeye ee admis taliyaha africom wuxuu walaalnimo u muujiyey etoobiyaanka oo u muuqda kuwa ay hoos u dhacday awooddooda maadaama dalkooda uu dagaal ka holcayo dhanka kalena ay xarakada shabaabulmujaahidiin sii xoogaysanayso caalamka oo dhanna uu daawaday wixii xabashida ku qabsaday agagaarka rabdhowre dhowr bilood ka hor lengeli ayaa sidoo kale welwel ka muujiyey isfahamwaaga ka dhexeeya xasan sheekh iyo abiy axmed wuxuuna sheegay inuu jeclaysanayo in arrintaas lagu dhammeeyo hab diblomaasiyadeed dowladda maraykanka ayaa dhowaan wafdi u dirtay waddanka etoobiya kuwaasoo kala hadlay sida ay wax u rabaan iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka ee ku aaday badda uu saxiixay muuse biixi xukuumadda washington ayaa saaxiib dhow la ah etoobiya waxaa la xasuustaa in sannadkii labada kun iyo lixdii ay u soo adeegsadeen duulaanka soomaaliya haddana ciidamada etoobiya qaybta u diiwaangashan admis oo gaaraya afar kun ay u joogaan danaha maraykanka iyagoo caloosheed u shaqaystayaal ah walow ay dhanka kale joogaan kuwa danaha dowladdooda matalaya oo aan wadan shaarka duulaan ee admis